xaalada amni guud ee magaalada baydhabo aad bay u degan tahay waana fiican tahay boqolkiiba boqol yaa la dhihi karaa nabadgelyo ballaaranaa ka jirta baydhabo koonfur galbeed soomaaliya xaaladeeda guud markaan kaaga sheekeeyo waxna waa miyi waxna waa magaalo inteeda badan magaalada magaalooyinka iyo degmooyinka iyo gobolada gacanta dowladda ayay ku jiraan waxayna dagaal kula jiraan kooxaha nabadiidka ee alqaacidada ah ee al-shabaab ayay dagaal kula jiraan magaalooyinka gudaheedana way degan tahay amnigeeda waa la sugay oo gacantaa lagu hayaa daafaha beledka iyo baadiyahana waa lagula dagaalamaya nimanka ayaga wax badan baa laga sameeyey markii aan ka soo qaadno hadda meeshaan aan joogno oo hadda ku sugannaho baydhabo waxaa jiri jirtay waqti aan soo marnay in maalintii qofka lagu dilo dadkii dilayn ay beledka ku jiraan waa laga gudbay habeen inay wax dilaana loo gudbay haddana tii aydeedna waa laga gudbay wax badan baa yacni ammaankeedii isbedelay banbay isku dayeen tiina waa laga gudbay maanta waxaa laisla hortaaganya qofaa soo galay ha lasoo qabtay taagantaha micna marka isbedelo badan oo noocyadaasoo lasoo marmarayaa jira baaqa aan koonfur galbeed u diraayo dadweynaha ku nool nooc kastaba ha noqdee inay ka qayb qaataan shaqada amniga kow inay ka qayb qaataan una istaagaan siday cadowgaas isaga dhicin lahaayeen oo aabbahood iyo hooyadood habeen walba jidka u taagan oo inuu bareeyo rabo waa cadow matale markaan ka soo qaado tuulo yar oo gofguduud liiro aan dheerayn ee ayaan dhoweyd habeen qabsadeen labaiyo toban saacadood ayay gacantooda ku jirta ka bacdii ciidamaha ku gurmaday dib baa gacantoodii looga saaray oo waxaa lagu ceshay ciidankii deganaa oy marka hore meesha